ciidanka biliisku ma aha caasimada koliya dhammaan ciidanka jumhuuriyaddu waxay gelayaan howlgallo baryahan dambe waxaa jiray hadallo laysu marinayo miidiyaha oo dad kala taageersan asxaabta qaranka ay marinayaan waxaan halkan uga soo jeedinayaan uga digayaa qaarra horaa loo qabtay qaarra haddaa gacanta lagu hayaa cid kastoo falalkaa ku kacda een waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan waayo wixii nabadgelyada wax yeelaya wixii qarannimada wax yeelaya ciidanka biliisku isagoo kaashanaya hay-adaha kale amniga u dul qaada maayo sharciga ayuu marinayaa waana u dhex bulshada reer somalilan iyo asxaabtaba waxaan u sheegayaa cid kastoo falalka noocaasa ku kacdow oo marka hore didibso weyda ama ka joog weyda wax qaldanay kudha- ku dhaqmaso ee bulshada kala fogeynaya waxaan u sheegaya inaanu hadhow qaylin oon la odhan bilayskaa qof iska xidhay bilayskaa cayn ka yeelay war waxaan leeyahay marka hore u sheega dadka waxaa ku kacaya u sheega imaka halkan odhan maayo baadhis baa gacanta lagu hayaa hebel iyo hebel odhan maayo laakiin waxaan u sheegayaa meel kasta ha joogo goob kasta ha joogo cid kastaoo falalka noocaasa ku kacda in ciidanka biliisku ay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonaan ma aha howlgalku mid ku kooban caasimadda waa dhammaan gobollada taliyayaasha qaybu way daawanayaan warbaahinta sida kalena ee hab ciidannimana waa loola hadlay